laa cudwaana ilaa cala alaalimiin uma asalaatu wasalaamu calaa cabdillaahi wa rasuulih muxamedi wacala aalihi wa saxbih wasalama tasliima kasiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah dhaqamada iyo sifaadka muhimka ah ee aanay ka maarmi karin noolayaasha oo dhan dhammaantoodna ay ku sifoobaan si ay u xaqiijiyaan himilooyinkooda una gaadhaan yoolalka ay leeyihiin iyo meelaha ay hiigsanayaan mid iyaga ka midiina noloshiisu aanay suurtoob ahayn ilaa la helo waxaa ka mida atacaawun atacaawunu cala alkhayr atacaawunu cala taxqiiqi almasaalixi wa dar'i lmafaasid wanaagga in la ysu kaashado loo midoobo in loo midoobo wixii dadka dan u ah adduunyadooda xalaasha iyo diintooda in loo midoobo fogeynta iyo ka hortagga waxaa dhib iyo lidi ku ah dadka diintooda noloshooda adduunyo iyo tooda aakhiraba waxaynu aragnaa sifada iyo dhaqanka noocaasi noolayaasha siduu uga dhex muuqdo waa astaan iyo calaamad tusinaysa siduu laga maarmaan ugu yahay noolo oo dhan waxaynu aragnaa aboorku siduu isu kaashado iyo iskaashigaa siduu ugu gaadho qabashada howlo aada u waaweyn oo ay ka mid tahay dhismayaasha waaweyn ee ay ku intifaacaan bani aadamka iyo xoolahooduba xilliyada qaarkood iyadaynu aragno taagtiisu inta ay leeg tahay waxa uu ku gaadhay xaqiijinta iyo ka dhabaynta mashaariicda waaweyn iskaashi iyo midnimo waxaynu aragnaa quraanjadu sida ay u suurtogeliso ammaankeeda nabadgelyadeeda waxaynu aragnaa quraanjadu sida ay dhaqaale iyo waxa ay ku noolaato ay u soo hoyso usoo xerogeliso waxaynu aragnaa dhismayaasha ay samaysato hoos haddii loo qodo dhismayaal aada u layaab badan ah waxaasoo dhan waxa ay ku gaadhay kala dambayn midnimo iyo iskaashi iyo si wada jira shaqo iyo howl in loo qabto waxaynu aragnaa shinnidu waxtarka ay u leedahay nafteeda bal bani aadamku inay ku intifaacaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay malabka ay samaysaa inuu dawo yahay fiihi shifaaun linnaas dadka inuu dawo u yahay howl adag bay qabataa mid iyada ka midii shaqo ay qaban karta maaha isgarabsi iyo iskaashi is-afgarasho midnimo kala dambayn ayay howlaha noocaasi iyo xaqiijintooda ay ku gaadhay waxaynu aragnaa shimbiruhu sida ay isu kaashadaan xayawaanaadka oo dhami keli keli uma noola waxay u nool yihiin si wada jir ah taasina waxay muujinaysaa inaanu jirin noole kelidii isbixin kara oo isku fillaan kara oo cid kale inuu garabsado ama ay caawiso ka maarmi kara waxaynu ogsoonnahay walaalayaal diintan islaamka ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey inay tahay diin waaqiciya oo ka jawaabaysa baahiyaha nololeed dhammaantoodba waa diin ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey in lagu noolaado horumar lagu gaadho adduunyada inta la joogo aakhirana lagu gaadho nolosha wanaagsan ee addoonka ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeya ha ka odhan doono raallina uu ku noqon doono waa diinulxayaa waa diintii nolosha maaha diin ku kooban cibaado oo qura nolosha bani aadamka oo dhan bay ka hadashay oy maaraysay waxay u tilmaantay waxa dantooda ay ku jirto waxay ka fogayso ay ka reebto ay kala dagaalantay waxa aan dan u ahayn in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaai walmunkar walbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun mar haddii diinulislaam ay tahay diinta nolosha sida ilaahay uhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur-aankani dadka raaca wuxuu tusayaa arriniba arrinta ay ka wanaagsantahe ee ka manfaco badan tahay diinulislaam mar haddii ay sidaa tahay iskaashiguna uu yahay lagama maarmaan islaamku wuxuu dhiirigeliyey iskaashiga waxaanu caddeeyey inuu yahay aasaaska guusha iyo seeska horumarka ummadda aan iskaashani meel ma gaadho danaheeduna way lumaan ummadahana way ka hadhaa cadowgeeduna waa ku soo dhiiradaa waxna iskagama tiriyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka ka dhigay muuminiinta xagga midnimada qalbiga iyo talada xagga iskaashiga iyo isku darsadka aqoonta iyo awoodda sida dhismo quroo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda muuminku muuminka kale wuxuu yahay sida dhismaha kale dhismahani wuu istaageerayaa qaybiba qayb bay adkaynaysaa gurigaa hadda aynu ku jirnayo masaajidkaas aynu dhex fadhinaa wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan qayb quri sidan may noqoteen isu tagga ayuu ku yeeshay wanaagga iyo waxtarka muuminiintu waa sidaasoo kale uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay muuminiintu inay yihiin kaljasad lwaaxid jidh qura oo kale jidhka quri wuu iscaawiyaa waanu isu damqadaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faray dadka muuminiinta ah wax allaale iyo wixii wanaaga inay isu kaashadaan wixii danguuda cid gooniyay inaan lagu eegine qof waliba dhinaciisa u qabsado kaalinta kaga beeganna uu ka soo baxo inta awooddiisu ay tahayna qayb uu ku darsado iyadoo niyadiisu ay wanaagsan tahay xataa wuxuu islaamku farayaa qofka muslimkaa waxaan dan guudba ahayna dan shaksiya ah walaalkiisa muslimkaa uu leeyahay inuu ku caawiyo qaala allahu subxaana wa tacaala watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan wixii wanaag iyo khayra isu kaashadoo isku caawiya liyucin bacdukum bacda barhkiinba bara kalea ku caawiyo wixii xumaana ciddii wadda in laga hortaga ayaa waajiba in lagu caawiyaana ma bannaana qofka ku caawiya u sahla u suurtogeliya isaguna dembiga qeybtiisa ayuu ku yeelanaya wa qaala tacaala watanaajaw bilbiri wاtaqwa waxaad ka tashataan aad ka arrinsataan ood ka shirtaan aad isugu timaadaan ood ka faqdaan aad wax iska weydiisaan wixii wanaaga waxyaabaha ugu muhiimsana ay tahay ummaddu inay iska kaashato waxaa ka mida talada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu nebigii ummadda ahaa hogaamiyihii ahaa diin iyo adduunyaba ku hogaaminayay ilaahay wuxuu faray dadka inuu la tashado washaawirhum fi lamr arrinka kala tasha buu hi waa wixii nas iyo daliil cadi aanu xukunkiisa tilmaamin wixii ilaahay uu xukumee si cad uu xukumay isagu isaga tala kama fura sidiisa ayuunba ayay tahay in loo qaato ilaahay subxaana wa tacaala markuu dadka muuminiintaa sifaadkooda wanaagsan uu sheegaye uu ku ammaanay wuxuu ku daray inay wada tashadaan wa amruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waa mid talo ku socdiyo wada tash iyo wax isweydiin ilaahay subxaana wa tacaala dadka muuminiinta ah rag iyo dumarba sifaadka wanaagsan ee u sheegay uu ku ammaanay rabbi uu tilmaamay inay farac ka tahay iimaankooda oo ay tahay midho ka dhashay nicmat liimaan wuxuu ilaahay ku daray iskaashiga wlmu'minuuna wlmu'minaat bacduhum wliyaau bacd muuminiinta ragga iyo muuminaadka dumarkaa waa kuwa awliyaa isu ah maa macnaa awliyaa way isjecel yihiin iimaanka mideeyey sababtii way isu hiiliyaano way isu nusreeyaan yuciinu bacduhum bacdaa barhkood barhka kale ayuu caawiyaa waa sifada ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka uu ugu xigsiiyey kadib buu ilaahay sheegay wanaagga inay isfaraan oo xumaanta ay iska reebaan taa lafteedu waxa ay ka mid tahay iskaashiga in wanaagga la isfaro xumaantana la yska reebaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay muuminiintu inay isku dhiig yihiin oo xagga nafta waa isku qiimo ka u yar iyo ka u weyn ka madaxda iyo ka kale ka faqiirka iyo ka xoola haysta almu'minuuna tatakaafau dimaa'uhum ma kala qaalisana waa isku mid mid walba haddii camdan loo dilo qisaas bay ehelkiisu xaq u leeyihin mag hadday noqotona dhammaantood magta waa isku mid ragguna waa isku mid dumarkuna waa isku mid wayascaa bidimatihim adnaahum muslimiintu way ismatalaan mid iyaga ka mid ah hadduu gaal magan geliyo inta kaleba waxaa waajib ku a iyaguna inay magan geliyaan oo gaalkaasi uu ka badbaado wa hum yadun calaa man siwaahum muslimiintu way u midaysan yihiin cadowgooda gacan quroo kale ayay ka dhigan yihiin markay noqoto mowqifka ay cadowgooda ka istaagayaan waayo waa isku caqiido waa isku iimaan waa isku dan ma kala maarmaan markay taasi meesha ay ka baxday ee la kala danaystay xaaladda muslimiintu sida ay noqotay waa mid aan qarsoonayn dacfiga iyo taagdarada ujabka cadowga liidashada iyo nuglaanta taladoodii oo cadowgoodii gacanta u gashay oo maalinba mid laga takhallusayo inta kalena ay daawanayaan ama cadowgaba ay ku caawinayaan ayuha almuslimuuna cibaad allah nabiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadka aynu akhrinay isagu ilaahay ku soo dejiyey axaadiistaasina waa hadalkiisii ma ahayn iskaashigu mid nebigu calayhi salaatu wasalaam hadal ahaan inuu u sheego noloshiisa ka maqan iskaashigu nolosha muslimiinta wuu la bilaabmay noloshii nebi maxamedna wuu la dhammaaday waxaanuu ahaa mid aada uga uga muuqda noloshii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada xaqaqa anabiyu sifata atacaawun fii xayaati lmuslimiin nebigu waa xaqiijiyo waa waa dhabeeyey sifadaa iyo dhaqanka ah waxaanuu ka dhigay mid ka muuqda nolosha muslimiinta waxaad arkaysaa namaadij xaya nayira tusaalayaal nool oo ka muuqda muslimiintii hore noloshooda oo muujinaya iskaashigoodu heerku gaadhsiisna iyo wanaagga ay gaadheen hogaaminta caalamka cadowgii u waaweynaa oo ay ka takhalluseen wixii casriga la odhan jiray alquwa alcaalamiya alkubraa quwada bashar ee weyne adduunyada markaa ka jirtay hadday noqoto tiro iyo hadday noqoto hub iyo hadday dhaqaalo noqoto iyo hadday noqoto mamaalik boqortooyooyin adkaaday iyo xukum saldhigtay muslimiintu way ka takhalluseen hogaamintuna iyagay kusoo wareegtay wax islaamay iyo wax hoostooda yimi bay noqdeen ummadihii awoodda isbidi jiray iyagoo muslimiintu cadowgooda ka tiro yaraa ka hub yaraa ka dhaqaalo yaraa waxa wadee dhaqaajiya iimaan buu ahaa waxa u suurtogeliyey howlo waaweyn oo muuqda caalamkan inay ka qabtaan oo taariikhda galay waxay ahayd iskaashi ku dhisan iimaan iskaashi ku dhisan in diintan kor loo qaado iskaashi ku dhisan daacad qofku ummaddiisa daacad uu yahay oo wanaaggeeda uu ka shaqaynayo dantiisa gaarka iyo danta guudna danta guud uu hormarinaayo oo dantiisa gaarka uu ka tegayo uu ka tanaasulayo danta guud si ay u taabagasho waayo danta guud markay hagaagto ayay ta gaarka inay hagaagtaa taasina waa mid aan qarsoonayn oo muuqata bilowgii dacwadda waxay isu kaashadeen dacwadda qof wali oo soo islaamaba xil buu iska saarayay inuu dadka kale diinta ugu yeedho waad garanaysaan abubakr radia allahu canhu oo dadkii u horreeyey rasuulka rumeeye ka mid ahaa inta ka mida saxaabada waaweyn oo qaarkood ay markii dambe ka mid noqdeen kuwa jannada loogu bushaareeyey inuu dacwadda u bandhigay sababtiisana ay kusoo islaameen maanta nolosha muslimiinta markaad eegto waxaad moodaa ana adacwa walamr bilmacruuf nahy can lmunkar laa yacniihim walaa yakhusuhum hada shanu liaakhariin waxaad moodaa dacwadda wanaagga in la ysfaro oo khayrka la ysugu yeedho xumaanta la yska reebo qof walba inta awooddiisu ay gaadhsiisan tahay inay noqotayba hawlaan khusayn muslimiinta badankooda oo aada mooddaa hawlaan iyaga ugama baahnayn taageero waajibna aanu ka saarayn hawl dad kale ay u diran yihiin wadaadde iyo ducaad iyo dad la yidhaahdo waxaad mooddaa culimada iyo ducaadda iyo dalabatulcilmigu garab istaagna aanay uga baahnayn kelmad baad ku caawin kartaa iskaashigaad kaga qeybgeli kartaa maal iyo xoolaad kaga qeybgeli kartaa dhiirigelin baad kaga qeybgeli kartaa waxaad kaga qeybgeli kartaa laftaadu inta aad garanayso ee wanaaga dadka inaad uye ugu yeedho u sheegto inta xumaana ee aad taqaano ee aada hubtona cidda samaynaysa iska daaya inaad tidho aad ka waaniso fa ayna dawraka fii hada tacaawun dowrkaagu waa maxay iskaashigaa waajibka ay tahay dacwadda in laysu kaashado ilaahay subxaana wa tacaala uu amray dadka muuminiintaa markuu yidhi waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar muslimiintii hore waxay isu kaashan jireen barashada cilmiga nabigu calayhi salaatu wasalaam iskaashigaa isagoo tilmaamaya waa ka yidhi man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min annaar qofka cilmi la weydiiyo aqoon isagu uu leeyahay oo dadka ku caawin waayo oo ka qarsada maalinka qiyaame xakamo naarabaa afka loo geliya waxaa laga yahay cilmiga isagu baray intii isaga ku saabsanaydna ku camalfal laakiin naarta muxuu ku galay caawin iyo iskaashi waajib ku ahaa ayuu ka gaabiyey cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wuxuu sheegay inuu deganaa meel magaalada madiina ka baxsan meelaha la ydhaha cawaali lmadiina waa xaafadaha fogfog ee masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka fogaa wuxuu sheegay inay kaayeysan jireen ay kaltami jireen isaga iyo nin ansaarta ka midi maalinba mid baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u iman jiray wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam war iyo aqoonba uu ka soo helo tale iyo waanaba ka kale ayuu u keeni jiray walxadiidu fi saxiixi lbukhaari muslimiintii hore waxay isu kaashadeen aljihaad liiclaa'i hada addiin inay u dagaalamaan oo naf iyo maal iyo cirdi intaba ay u huraan diintan kor u qaadisteeda in badan buu ilaahay subxana wa tacaala qur-aan kariimkaa ku sheegay noloshoodana waa ka muuqataa uma jira dagaal nebigu calayhi salaatu wasalaam kelidii uu galay oo la yidhi adigaa nebigiiya adigaa caalimkiiya adigaa daacigiiya shaqadaa qabso ama koox yaroo magac gooniya la baxday ay galeen wuxuu ahaa camal jamaaciya shaqo wada jir loo qabto salaada lama mid ahayn jihaadku salaada qof walba goonidiisay u khusaysaa jamac baa raggu ay tahay inay ku tukadaan dumarka laftooda waa loo sunneeyey laakiin haddii qofku kelidii meeluu joogo salaaddii waa tukanaya hadduu cudurdaar leeyahay jamacii uu sababtaa uga hadho salaaddii waa tukanaya jihaadku sidaa maaha waa camal jamaaciya si wada jira loo qabanayo waa camal dowlad u baahan waa camal talo u baahan waa camal ciidan u baahan waa camal dhaqaalo u baahan waa camal iskaashi u baahan way isu kaashadeen jamiicu lghazawaat duulimaadyadii muslimiintu ay qaadeen wakhtigii nebiga iyo wakhtiyadii ka dambeeyeyba iskaashi bay ku salaysnaayeen ma aha qofku xataa inuu naftiisao quro geynayay maalkiisuu kaga qeybgelayay man kaana cindahu fadlu dahrin falyucطii man laa dahra lahu ka nabigu calayhi salaatu wasalaam talooyinkaa qiimaha badan bixinaayey war qofka gaadiid dheeraada hayaa ha siiya kaan gaadiid haysan waman kaana cindahu fadlu zaadin falyucطii man laa zaada lahu qofka sahay dheeraada hayaa oo intuu isagu u baahan yahay dheeraadka ah ha siiya kaansa hay haysan saasay muslimiintu ay isu kaashanayeen taasaanay cadowgoodii ku jebiyeen maantana xaalku suu yahay waad aragtaa muslimiintu xagga dhaqaalaha iyo nolosha kuwa iska caawiya oo isu kaashada ayay ahaayeen abuu muusa alashcari wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina alashcariyiina idaa armaluu fi lghaswi aw qalla طacaamu ciyaalihim bilmadiina jacaluu maa kaana cindahum fii thawbin waaxid alashcariyuun waa qabiila min alyman min zabid waxay ka mid ahaayeen dadkii hijrooday ee madiino tegey waxay caan ku ahaayeen qur-aan akhriska guryahooda xoon baa ka bixi jiray habeenkii qur-aanka say u akrinayaan iyo salaatu leyl abuu muusa alashcari baa ka mid ahaa oo ka mid ahaa saxaabadii qur-aan yaqaanka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladaa isagoo ammaanaya o iskaashi ay sameeyaan ku ammaanaya wuxuu yidhi qolada ashcariyiinta la yidhaahdaa marka ay busaaradsadaan iyagoo jihaadka ku jira oo wixii ay cuni lahaayeen iyo wixii ay cabbi lahaayeen iyo uu ku yaraado ama iyagoo magaalada madiino joogaba wixii ay siin lahaayeen dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo dadka ay masruufaan haddii uu yaraado waxay hayaan bay isu keenaan maraa la goglaa dabeetana xaafadda qof waliba wuxuu hayuu marada kusoo ridaa kadibna maxaa la yeelaa uma اqtasamuuhu baynahum fii inaai waaxid bisawiya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi deetana weel qura ayay ku qaybsadaanoo qof walba loo daraayo si siman bay u qaybsadaan waa nafqaybsi waa tacaawun iyo iskaashi nebi maxamed bal derajadii heerku gaadhsiiyey baleeg fahum minii wa ana minhum anay iga mid yihiin buuhi nebigu calayh salatu salaam qariibiina mini anay ii dhow yihiin waan jecelahay aniguna iyaga ayaan ka mid ahay imaam albukhaari iyo muslim baa xadiidkaasi wariyey waa arrin maanta maqan xataa wax kala daayo afurka bisha ramadaanna dhaqan uma lihiin inta badan inaynu isula nimaadno oo qof waliba wuxuu hayo intuu soo qaado masaajidkaba la keeno oo lagu wada afuro kaana afur haysanina afurkaa la isula yimi uu ka qayb qaato wadamada qaarkood wadamada islaamka dhaqanka jira wey inay dadku nafqaybsi lahaadaanoo dadka xaafadda wada degani haddaanu mid waliba badka soo dhigahayn wuxuu hayo ay iska warhayaan oo wax intay isku dardaraan kuwooda baahan ay siiyaan oo ay ku gaajo tiraan in yar bay dhacdaa waxaanay ahayd inay noqo inuu arrinkaasi noqdo dhaqan joogto ah oo aynu la qabsanno oo iimaanku uu inagu kalifayo rasuulku wuxuu yidhi muuminku maaha ka seexdo iyadoo jaarkiisu isagoo dheragsan iyadoo jaarkiisuna uu gaajaysan yahay islaamku wuxuu ku baaqo iskaashiga ka mida ashraaka dadku inay shuraaka noqdaan xoolo yar baa laysu keeni karaa shirkad weyn baa lagu samayn karaa dad badan baa shaqo ka helaaya dad badan ayaa ribxiyo macaashuu ka soo gelaya maanta waxaa muuqata ganacsatadeennu siday u qaybsan yihiin waxaad waxaa waxay u muuqataa wallahu aclam in mid waliba sida badan uu leeyahy wakiil gooniya oo jayno u jooga ama dubay u jooga waxaad moodaa in la kala qarsado waxyaabaha laga ganacsanayo qaabka loo ganacsanaayo haddaad ganacsatada waraysato qaarkood waxay ku odhanayaan ganacsigu waa siro dadka lama tilmaamo lama sheego sirahaaga ganacsi muuminku sidaasi maaha muuminku waa naasix waa daacad waa la taliyo wanaagsan buu u yahay qof kasta oo muslima wax allaale iyo wax kaga dhilmayaana ma jiro haddaad tidhaahdo alaabta halkaasaan ka soo iibsaday waana alaab macaash fiican isaaran yahay oo ay halkii kaa daba galaan muumin naasixa baa tahay oo walaalkii tala fiican siiyey xasadkana ka fog waxaanad arrinta noocaasiya ku gaadhaysaa guul adduun iyo aakhiraba in la iskaashadaabay ahayd waxa la hayo la ysu geeyo oo talada la ysku darsado oo si kharashku u yaraado alaabada loo baahan yahayna bulshada ay ugu jabto inay iskaashadaan ganacsatadu waa xagga wakiiladii cidda wax soo iibinaysa sharikaadka wax ka iibsanayaan bal maanta waxaad mooddaa taa cagsigeedu inuu jiro dhammaantood maahay qaarkood ay sameeyaan wax la yidhaahdo hebel baan suuqa ka saaray waxa isku eriga la yidhahdaa uu dhaco xoolihiisina uu khasaariyo xoolihii walaalkiina uu khasaariyo xasadna meesha u yimaado iyo tanaafus tartan adduunye lagu tartamaya oo loo kala dheeraynaya adduunyana taama mudna adduunyada waxaa wanaaggeeda lagu helaa dhibkeedana lagaga badbaadaa diintaaduna kugu badbaadaysaa inaad yeelato sifada la yidhahdo alqanaaca inaad ku qanacdo intii ilaahay kuu qaybiye mar walba inaad helayso waxaa lagaga badbaadaa adduunyada inaanad isku dayin aduu dadka inaad uga horayso aad uga dheerayso taasi arrimo fara badan oo aan qurux badnayn ayay dhashaa muslimiintu waxay isu kaalmaysan jireen waxyaabaha danta guuda muasasaad dhan iyo maraakiis ilaa maanta adduunyada dusheeda ka jirta oo magac iyo qiimo ku leh waxaa lagu waxaa lagu dhisay iskaashi iskaa waxu qabso adduunyadaada iyo aakhiradaadaba adoo u shaqaysanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine galay tallaabadii koobaade uu qaaday waxay ahayd inuu dhisay masaajidkiisii dhulka waa iibsaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadib masaajidka muslimiintii markaa madiine joogay baa gacanta ula tegey qof waliba ma jirin qof isagu iska kibriyey ama iskala weynaaday shaqada inuu gacanta ula tago say u dhici kartaa taas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah sayidu waladi aadam ayaa safka hore ku jira oo gacantiisa dhagaxa kusoo guraayey oo lahaa allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fakfir lilansaari walmuhaajira ilaahu nolol dhammaystirani ma jirto laa caysha kaamila nolol dhammaystirani ma jirto nolosha aakhira mooyaane noloshana adduunye in kastay ku wanaagsan tahay godoloolooyin unbay leedahay nuqsaan unbaa meel kaga jirta wax inaad si fiican u dhadhamin weydo oo aada ugu raaxaysan weydo sababa ayaa noloshan adduunye ka buuxa fakfir ilansaari walmuhaajira nabigu calayhi salaatu wasalaam shaqada iyo hawsha adaga lahayo ayuu ku ilowsiinaya dhinac ilaahay buu ka xusayaa dhinac nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u ducaynaya waa dhiiri gelinaya shaqadiina gacanta ayuu ku hayaa waxaad moodaa dowladdii soomaaliya hore ciddii soo gaadhay way soo gaadhay meelo fara badanoo waxaa jira ilaa hadda lagu intifaaco oo masaajida leh oo leh goobo kale oo dan guuda oo iskuulla leh oo lagu dhisay iskaashi iyo iskaa waxu qabso wayna haada alyowm taasi maanta meeday dadkeenu tiifiyadunbay la soo fadhiyaan dhaliil iyo cay waxqabadkiina wuu inagu yaraaday ummadna haddii hadalka lagu furo camalkana laga xidho ummadaasi ummad khasaarowday weeye maanta hadalkeennu aada buu u badany cid waliba way hadlaysaa waxyaabaad aadka ula yaabaysa waxa ka mid a qof waxa uu ka cabanayo cidduu kaga cabanayo si dhow u gaadhsiin karaa tiifiyada soo fadhiisanaya ooba lala qabsadayba caadiyo dhaqan bay noqotayba hadda waxaa laga yaaa laba xafiisoo isku xigay inay fadhiyaan oo intuu u yaro wareego u sheegi karo taa bedelkeeda wuxuu u yeedhanaya warbaahinta waxaabaad moodaaba inay arrintu ka baxdayba maqsuudkii iyo ujeeddadii oo abwaab baabab kale ay gashay oo qofkii uu doonayo caanbaxoo kale in la dhaa hebel baa xalay tifiga ka hadliya wanagii ku daawanay hadalka faraha badan iyo buuqan iyo sawaxankan intaynu iska dayno diinteenna iyo adduunyadeennaba waxaynu uqabsanno oo aynu iskaashanno talaha la keeno tacaawun iyo iskaashi ha lagu dhaqaaqo hadday dowlad tahay iyo hadday dadweyne tahayba intaynu hadlayno haddii aynu wada tashan lahayn camalna aynu dhaqaaqi lahayn wax badan baynu dhulkeenna dalkeenna aynu ka qaban lahayn wax badan baynu diinteenna u tari lahayn wax badan baynu nolosheenna kusoo kordhin lahayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu si joogto oo kala go-aan lahayn waxay isu kaashanayeen difaaca diinta iyo dhulka islaamka in cadowga laga celiyo alardu alislaamiya waxaynu ogsoonnahay xuli xulafo ilaahay axsaabuu ku tilmaamay ururo isa soo kaashaday inay soo weerareen wakhtigii nebiga magaalada madiina in cagta la mariyaa la doonayay dowladda islaamka curdinkaana la baabi'iyo muslimiintu ilaahay bay kaashadeen iimaan bay ka duuleen iyaguna way iskaashadeen talay isku darsadeen salmaan alfarisi oo furus ka yimi marka hore laakiin hadda muslima ayaa tala fiican soo jeediya oo ah magaalada gebigeedaba in god lagu wareejiyo gaar ahaan dhulka bannaane cadowga uu ka soo geli karo god baa la qodayaa waa masaafo aada u dheer iminka magaalada madiine markaa tagtee lagu tuso godkaasi intuu leegaa aada iyo aad baad ula yaabaysa xagafiyo ma jiraan qalab kaloo wax lagu qodaa ma jiro gacan baa wax lagu qodayaa qabow daran baa jira gaajaa jirta oo ragga hawsha adag qabanaya waxay cunaan xataa ma haystaan nebi maxamed baaba calayhi salaatu salaam gaajo awgeed caloosha dhagax ku xidhay maalintaas laakiin iimaankaa sarreeya dadku han sare ayay leeyihin meel sare ayay hiigsanayaan wax weyn bay dadku doonayaan dad meel hoose oon macno lahayn ku fooraro may ahayn godkaasaa la qodaayay wuxuu uhi anas jacala almuhaajiruuna walansaar yaxfiruuna alkhandaq muhaajiriintii iyo ansaartii dhufayskaasay qodayeen wayanquluuna turaab ciidday gurayeen qaarna way qodayaan qaarna ciidday ka saarayaan wahum yaquuluun naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi maa baqiina abada annagu waxaanu nahay kuwii nebi maxamed jihaad ballan kula galay inta aanu nool nahay hawshaasaanu wadaynaa waa hadal dhiirigelina waa hadal ka turjumaaya himilo wanaagsan iyo han sare nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam intaa markay yidhaahdaan ayuu u ducaynaayey wuxuu li allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fakfir lilansaari walmuhaajira ilaahu nololi waa nolosha aakhire eh ansaar iyo muhaajiriin ilaahay u dembi dhaaf haakada tacaawuna almuslimuun xaqaquu bitacaawunihim injaazaatin cadiima saasay isu kaashan jireen muslimiintu iskaashigu wuxuu ka bilaabmayaa guriga iyo qoyska waana nebi maxamed haluu ka bilaabmay caaisha oo xaaskiisiiya markii la weydiiyey muxuu qaban jiray markuu guriga joogo waxay tihi kaana fii mihnati ahlihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qoyskiisa ayuu caawin jiray wada waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iskaashuu gurigu ka bilaabay masaajidku uu soo baxay bulshadoo dhan ayuu iskaashigu wada gaadhay arrintaasaa laynooga baahan yahay marka hore mabdaahan inaynu u qaadanno oo aynu ku qanacno ay naga dhaadhacdo oo waxaan inagu jira haziima nafsiya qof waliba meeshiisa uu ku madluunsan yahay oo qof waliba uu leeyahay un waxba la qaban maayo waxba la samayn maayo meel gaadhi mayno inta meel la yska dhigo waa in qof waliba uu aamino inuu isagu bilaabi karo calanka iskaashiga isagu dadka u taagi karo kadib ay kusoo daba fayli karaan dabeetana uu ka mid noqon karo kuwa waddada fiican jideeya nabi maxamed uu yihi man sana fi lislaami sunata xasana falahu ajruha waajru man camila biha qofka arin fiican dadka u horseeda waxa uu leeyahay arinkaa uu sameeyey ajarkiisa cid kastoo kaga dayatana ajarka ay ka helaan mid laeg bu isaguna ka helayeen iyagana waxba laga nuqsaamin maayo fahaya ila tacaawuni ya cibaad allah quluu qawlii hada astaqfir llah li wlakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila clى الظalimin uma asalaatu wasalaamu calaa cabd illaahi warasuulih muxamedi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah iskaashigu wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah mashaariic waaweyn oo dhaxalgalah iyo camallo iyo shaqooyin aada u culus oo qof iyo laba iyo in kooban aanay qaban karin ayaa iskaashiga lagu xaqiijin karaa iskaashiga iskaashigu dadka waktigu uu ilaaliyaa oo shaqo haddii qof iyo in yari ay qaban lahaayeen muddo dheer qaadan lahayd ayaa haddii laysu kaashado mar gacanta la wada saaro wakti kooban lagaga soo bixi karaa iskaashigu waa aasaaska horumarka waa seeska guusha iyo wax soo saarka iyo hor iyo ummadaha ummadda dhaqankaa yeelataa inay ka sarrayso atafawuq iskaashigu qofka hankiisa ayuu kor u qaadaa waxaanu dareensiiyaa awood oo qofku marka la iskaashado awooddiisii waxay noqonaysaa mid waxqabata waxaanu meesha ka saaraa dareenka dadka qaarkood ku jira oo ah waxba lama qaban karo iskaashigu wuxuu suurtogeliyaa in laga hortago halisaha halista diinta muslimiinta ku wajahan ta nabadgelyadooda ku wajahan ta noloshooda iyo dhaqaalahooda ku wajahan ta akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ku wajahan iskaashigu wuxuu meesha ka saaraa xiqdiga caloolxumada iyo xasadka quluubta uu ka siibaa oo qofka muslimkaahi markuu arko dadkii oo dhan oo iswada kaashanaya xataa dadku inay isjeclaadaan oo quluubtoodu isu soo dhowaato oo ay isku xidhmaan ayay arrinta nooca oo isu soo dhowaadaan bay arrintaas sababtaa cudurada xunxun ee ummadda qalbiga kaga dhacana iskaashigu wuu la dagaalamaa meeshaba ka saaraa iskaashigu wuxuu sababu noqdaa intaa iskaashanaysaa inay helaan kaalmada ilaahay nebi maxamed miyaanu odhan wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay addoonka waa caawinaya inta walaalihiisa muslimiinta addoonku uu caawinayo ilaahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa khayr iyo wanaag oo dhan inuu waafajiyo dembigeenna iyo dembiga waalidkeenna inuu dhaafo allahuma salli calaa nabiyina moxamed wcala ali nabiyina moxamed kama sallayta calaa ibraahim wcala ali ibraahim wbaarik calaa muxamedi wcala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahima wcala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majid